xadiidkii koobaad marwiyun waa kii la wariyey oo uu sheekh imaam nawowi wariyey sanadkiisa ku wariyay isagoo ku warihayo ilaa maaragtay sanadka bukhaari uu gaarsiihayo can amiiri lmuminiin amiirulmuminiin wuxuu ka wariyey abi xafsin cumar ibn khadaab radia allahu tacaala canhu qaala samictu rasuula llahi sala allahu calayh wasalama yaquulu wuxuu yidhi shiiqa waxaan amiirulmuminiin ka wariyey abi xafsin ninka lagu kunyay jiray ka wariyey cumar ibnu khadaab ahay qaala inuu yidhi samictu waa maqlay rasuulallaahi sala allahu caleyh wasalam yaquulu rasuulka ilaahay nabadgelyahay naxariista korkiisa ha atee asigoo dhahaayo inama alacmaalu binniyaati wa inamaa likulli imri'in maa nawaa faman kaanat hijratuhu ila allahi wa rasuulihi fa hijratuhu ila allahi wa rasuulihi wuxuu yidhi nabiga calayi slat slaam inama alacmaalu acmaashu wax kale ma aha binniyaati ay acmaasha xukunkeeda iyo sharci ahaan iyo ansixitaankeeda wuxuu ku xiran yahay waa mid lagu xiray biniyaati wa inamaa likulli imri'in qof kastaba waxaa u sugnaatay maa nawaa waxa uu niyeystay faman qofkii kaanad ay ahaato hijratuhu ilallahi wa rasuulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasuulihi qofkii ay ahaato hijradiisa ilaahay dartiisa iyo rasuulka jacayl oo u qaba dartiisa qofkay hijradu ay sababta u aada ay ahaatay fa hijratuhu ay fa thawaabu hijratihi ama hijradiisa hawaabta uu ka helaayo ilallaahi wa rasuulihi ama xukunkeedu wuxuu ahaaday mid ilaahay dartiisa loola qasdayo waman kaanad qofkay ahaato hijratuhu sababta hijrada ku bixisay lidunyaa yusiibuhaa adduunyo uu helaayo aw imra'atin yankixuhaa ama gabar ou guursahayo fa hijratuhu qofkaas waxay ahaatay hawaabta hijrada uu ka helaayo ilaa maa haajara ilayh wixii uu u haajiray darteed unbuu ka helaayo marka sidaas ayaa lagu sheegay ou nabiga yidhi calai slat slaam xadiidkaas wuxuu yidhi imaam bukhaari imaam nawowi wuxuu yidhi rawaahu imaam almuxadisiina waxaa wariyeen xadiidkan labadi imaam ee nimanka xadiisyada wariyeen imaamyaalkooda ahaayeen midka hore waxaa wariyey abu cabdullaahi labada imaam waxaa ugu horreeyey abu cabdullaahi ninka lagu kunyan jira abu cabdullaahi moxamed ibnu ismaaciil ibnu ibrahim ibnu lmugiirata ibnu bardaziyata albukhaariy ninka magaciisa la dhihi jira maxamed ibnu ismaaciil oo awogiisa ahaa ibrahim ibnu lmugiirata ibnu bardaziyat albukhaariy aljucfiya loo nisbeeyey sheikaas ayaa kii koobaada ninka labaad waxa waaye abulxuseen ninka lagu kunyay jiray abulxuseen magaciisa ahaay muslim ibnu xujaaj ibnu muslim alqushayriy annisaaburiy magaciisa ahay muslim ibnu xujaaj ibnu muslim oo qabiilka reer qushayri ahay reer nisaaburi degmada ka ahay fii saxiixayhimaa labadooda kitaab oo saxiixyaalkooda waxay ku wariyeen alladayna humaa asaxu lkutubi almusanafati labadi kitaab ee ahaayeen kitaab la sanifo midka ugu saxiixnimada badan oo lagu dhaaro karo weliba axaadiidta labadaas sheikh ay wariyeen ay kitaabkooda ku keeneen inuu yahay xadiidka kitaabka kitaab ugu saxiixnimo badan bacda kitaabillahi marka waa weliba xadiidka iskusii waafaqaan haddana waad garan kartaa darajadiisa marka haddaan waxyar ku joogsano nabiga wuxuu yiri alai slat slaam inama alacmaalu biniyaati acmaasha ansixitaankeeda waxay ku xiran tahay niyada niya waxaa la yidhaahdaa sideeda iyada waxay u kala baxdaa qofkan shayga uu niyeysanayo saddex shay ayuu u kala qaabmaa inuu qofkan ficilka uu sameeyey ee uu u niyeystay khawfan maaragtay min allaahi inuu ilaahay ka cabsaayo taas waxa waaye cibaadat lcabiidi sheikha wuxuu yidhi addoommada cibaadadooda waa inuu qofkan ay ku kallifta niyadan iyo camalkan ou samayhayo waxa ku kallifa inuu u sameeyo an yafcala daalika lidhabi ljannati wathawaabi inuu janno inuu ku helo naarna uu ka badbaado darteed inuu u sameeyana way dhici kartaa oo niyada ku qaaday camalkan inay noocaas tahay taasoo kale waxaa la yidhahdaa waya cibaadatu tijaari dadka taajiriinta ama businesska cibaadadoodu waa maxaa yeele ninkan wuxuu rabaa inuu dhibna ka fakado khayrna u helo midda saddexaad waxaa waayo in uu shaygan qofka u niyeysto u sameeyey an yafcala dalika xayaan min allahi wa ta'diyatan lixaqi alcubuudiyati inuu ilaahay dartiisa u sameeyey xishood ou rabulciza ka xishoohayo xaqa ilaahay ou ku leeyahay addoommadana inuu guta darteed u sameeyey iyo wa ta'diyati lishukri inuu ilaahay nicmadou siiyey inuu ku shukriyo darteeda inuu ilaahay u caabudayo saddexaas daraje kala naqan karaan taasu marka wuxuu shiiku waxay naqanaysaa inuu qofkaas qalbigiisu isagoon weliba khaayif ah oo ilaahayna ka baqayo laakiin ay ku kallifayso nicmada ilahay inuu ku shukriyo taas marka waxaa la yidhahdaa cibaadatul xaraari dadka xorta cibaadadooda maxaa yeelay nabigeena mukhtaar calai slat salaam waa cibaadadii asaga iyo dadka lamid ahay ay ku cibaadaysan jireen caaisha markii la warsaday ee layihi tiri nabigeena wuxuu ahay tiri calayhi salaatu wasalaam waxay tiri qaama min alleyla xataa tawaramat maaragtay qadamaahu waxay tiri nabiga waxau ahaay kii habeenkii qiyaamuleylu istaaga ilaahay labadiisa lugood ay ka barraan oo maaragtay cirbihay ka barraan markaasaa waxaan dhahay tiri yaa rasuulallahi tatakalafu haada waqad gafara allahu laka maa taqadama min dambika wamaa ta'akhara nabiga ilaahayow masaanaad isu kallifaysaa ayadoo rabulciza oo dembigaadi kii hore kii dambaba oo kuu dhaafay nabiga muxuu ku jawaaba la fiirso wuxuu yidhi afalaa akuunu cabdan shakuuran haddii ilaahay xataa nicmo isiiyey miyaanan ahaahaynin mid ilaahay nicmada ku shukriy marka taas marka waxay kutusaysaa in cibaadadu ay kugu bixiso inaad ilaahay nicmadow ku siiyey inaad ku shukrisay darteed marka waxaa la yidhahdaa cibaadada inaad ilaahay cabsidiis u samaysid iyo inaad raja aad ka qabtid u samaysid yaa sii fiican waxay yidhahdeen culummadu waxaas fiican midda ilaahay maarata rajada laga qabo imaamu ghazali waxaa laga soo wariyey alcibaadatu maca arajaai afdalu liana arajaai yuurihu lmaxabata maxaa yeelay rajadu waxay dhalihaysaa kalgacayla dhalaysaa walkhawfu yuurihu lqunuuda laakiin qofka baqaayo inuu quustaa mararka qaarkood imaan karto marka sababaha ku bixiya qofka horta waa taasaan ikhlaaska marka haddaan dhahno camalka ikhlaaska ah ikhlaaska waxaa la yidhahdaa in la barax tiro ood cibaadada aad samaynaysid ilaahay dartiis u barax tirtid waxaa ma himaan karto waxyaabo badan ee acmaasha baabiiyo waxaa kamida cujbigaa kamida maxaa yeelay qofka haddou camalka u sameeya inta la qurux badnaado oo iscajabiyo waxaa waaya camalkiisu waa baaba-a haddou qofka mutakabirnado ee uu isla weynaadana camalkiisa isna waa la baabiyaha xaaladda labaad waxaa imaan karto qofku inuu isagoo ikhlaas u samaynayo inuu mararka qaarkood aakhire adduunya isula jeedo cibaadadana u samaynayo inuu aakhirana khayr ka helleeyahay adduunyanaad khayr ka heshleeyahay culammadu qaarkood waxay yidhahdeen camalka saas oo kalea waa laga fiican yahay dadka maaragtay waxaa qabaan weliba maaragtay aada u xeel dheeraadaanoo caarifiinta la yidhahdo waxay ku leeyihiin cibaadada aada samaynaysid ilaahay u baraxtir wax uu raba ilahay isagu maaragtay oo isagu samaynayo adiga u baraxtir waxuu ku amray keliya ku ekow maxaa yeele waxay soo deliishaan xadiidkii ahay ana agna shurakaai can ishirki aniga waxaan ahay inta wax lala wadaajiyo midka ugu maaragtay deeqsino badan ilahay shirki maarata in wax lala wadaajiyo waxau ka yahay waa ka deeqan yahay faman camila camalan ashraka fiihi hayrii fa ana bari'un minhu ilahi rablciza xadiidkii qudsiga laga wariyay waxau ahay qofka camal sameeya ee qof aan aniga ahayn iila wadaajiya camalkaas aniga beryan ka ah markaasaa culammada qaarkood waxay ku tageen inay yidhaahdeen xataa camalka inaadan ula jeedin jannaha lagu siiyo ama naarada uga badbaadin inaad ula jeedin ilaahay ayaa ku amray ilaahay addoonnimadiisa gudo waa maqaamka la gaaro maqaamaadka ugu sarreeya marka riyaa camalka mararka qaarkood waa baabi'iyaa qofka istutuska u sameeyo camalka waa baabi'iyaa maxaa yeelay inama alacmaalaatu binniyaatianele waxaa waaye qofka wuxuu camalka u niyeysto hadduu istutus iyo dad inuu raalli gareeyo u niyeysto waxaa la yidhaha camalkaasoo kale asagana waa baaba-a waxaa la rabaa marka qofka inuu u dhiyeysto inuusan camalka uusan cidna ula jeedin waxaa mararka qaarkood dhici karto ay culammadu yidhahdeen maala riyaaga markaan ku dheeraano waxau yidhahdeen qofaa maalan waxuu rabaa inuu salaad dukado salaada uu dukanayo ilaahay awal ku waajibay laakiin dukashaduu dukanayo ayuu quruxda ka badiyey oo markay dad la jiraan ayuu qur-aanka u akhrihayo aada u tootoosiyaa rukuucdou dheerayha sujuudow dheerayha si dadkaasu aysan u ceebeen waxaa la weydiiyey sheekh la dhihi jiray ciizudiin ibnu cabdisalaam oo fuqahada zamankaas jirtay ugu cilmiga badnaay markaasaa waxaa la yidhi caman sallaa fadawala salaatahu min ajli naasi waxaa la yidhi qofkii inta salaad dukaday dad dartii salaada u dheeray ka warran markaasu wuxuu yidhi arjuu allah yuxbada camaluhu horta waxaan rajaynaya inaan camalkiisu wada baabi'in maxaa yeelay salaada aweli waajib ku ahayd walow hadalkan aysan fiicnaynoo ou dad ula jeedo markuu keligiis yahay ousan maaragtay camalka uusan qurxinayn laakiin waa laga fiican yaho waxaa fiican markaad kaligaa tahay sidaad u dukatid iyo markii dad kula jiro labadaba inay isla ahaadaan wax wanaagsan maxaa yeelay dadka xataa laftooda inaysan ku caayin waa la rabaa shareecadda laakiin inaad dadka raalligaray aysan ahayn in qur-aanka aad si fiican u tuusisid markii dadku kaa dhegaysanayaan waxyaabahaas o dhan waa la rabaa marka calaa kulli xaal waxaa kale culamadu yidhahdeen xataa inaad camalka uga tagtid dadaa ku arkaa laftooda lama rabo fudayl ibnu ciyaad waxaa laga wariyay inuu yidhahday maxaa inuu yidhahda tarkul camali min ajli nnaasi khiyaa inaad camalka uga tagtid dadaa ku arkaa darteeda ayaadaaba riyaaba wal camalu min ajli naasina shirku inaad dadka dartiisa aad camal u samaysidna waa nooc mina shirki marka maxaa ikhlaas la yidhaha an yucaafiyaka allaahu minhumaa in labadaasba ilahay kaa nabadgeliyo imaam bukhaari markuu kitaabka alifayay ayaa hadalkiisa waxaa kamid aheeda aniga dadka dhulka joogoo dhan dhammaantiisa inay ammaanaan oo yidhahdeen xadiidkuu sameeye waa fiican yihi iyo inay icaayaan labadan umadan lihoyr maxaa yeeley waxaan xadiidkan sanadkiisa u adadkayha oo aan nooc walba ugu dadaala inaan ilaahay dartiisan ula jeedaa hur inaan xadiidka nabiga inaan sugaan ula jeedaa maahine in ama laygu caayo ama laygu jeclaado labadaba waxaan ku falaa marka marka malaha marka calaa kulli xaal taasi aanan ku dheeraanin camalka marka saasaa la yidhahay hijrada markaan u gudubno waxaan ahnay faman kaana hijratu ilallaahi wa rasuulih qofka hadduu ilaahay dartiis u haajiro fa hawaabu hijratihi ilallahi wa rasuulih hawaabta hijrada ka imaanayso ilaahay dartiisaa loola jeedaa hijrada marka maxaa la yidhahdaa maxaase culummadu ay u taqaanaa hijro hijro maxaa loo yaqaanaa hijradu waxaa la yidhahdaa sideeda lix shay ayay u qaybsantaa lix shay ayay u qaybsantaa hijradii ugu horeysay ee dadku ay ka carareen maxaa la yidhahdaa magaalada maka waxaa la yidhaha hijradii asxaabta ay maka inta ka carareen xabasha ay aadeen marka waxaa waaye markay dadka dhib kuu geysto ee ay ku dhacdo in dhibaata kugu dhacdo sanadkii shanaad ayayna dhacday sida la wariyey oo siirdaa uga soo sheekaynay hijrada labaad waxa waaye min almaka ila almadiinati hijradii markau nabiga madiine aaday muslimiinta asxaabtu inay u haajiraan nabiga xaggiisa waajib ku aheeda taas marka waxaa la yidhahdaa qof kasta ee muslima ee waktiga nabiga noolaay waajib ayay ku aheeda laakiin culummadu waxay ku idlaaqaan hijradu sideeda dhanba inay tahay waajib markii waktiga uu nabiga noolaay maka laga haajiro ee madiine la aado laakiin taas waxay ku go'day ayada khusuus keliya madiine kuma ahayne meel kastee nabiga joogo in loo haajiro ayay waajib ku aheeda marka wuxuu leeyahay kitaabka ibnu caarid markuu soo qaato wuxuu leeyahay qismigaasu wuxuu ku ekaay nabiga markau dhintay calayhi salatu salaam midaasu waxa waaya in nabiga loo haajiro oo magaalada maka laga haajiro ee dhinaca madiine loo haajiro ayay aheeda waxayna ku dhammaatay markau nabiga qabsaday magaalada maka ee fatxi maka la yidhaahdo waatuu nabiga yidhi calayi salatu salaam laa hijrata bacda bacda alfatx hijra ma jirto maxaa yeelay fatxi maka markay dhacday kabacdi maxaa yeelay maka lagama haajirayo daaru islaam ayay naqatay daar islaam ayay naqatay marka haddii dhinacaas la yidhaahdo intii nabiga la jooga ayay aheeday taas waxay ku ekaaday midda maka iyo madiina ku ekeeday intaasay ku ekeeday laakiin hijradu marka ay tahay ilaahay rasuulkiisa loo haajirayo ama daarul kufri inta laga haajiro daar islaam loo haajirayo iyadoo ilaa qayaamaha laga gaaro waa baaqi weligeedna waa haa haysaa mana harayso weligeed ayadu ma harayso maxaa yeelay midaasu waxa waaye midda weligeed joogayso maxaa yeeley khaas kuma ahayn inta maka laga tago madiine la aado qofka muslimkaa inuu daarta gaalada ka tago ee uu daarta islaamka aado waa waajibay ku tahay haddaanu diintiisa ku cadday karin qismiga dambaana ku wada sheegi doona ayada marka ibnu carabi iyo culummadu wuxuu yidhi waxay u qaybiyaan maxaa la yidhahdaa sideeda dhama hijrada laba nooc waa inuu qofka u hijro u haajiro cabsi iyo inuu qofka u haajiro dalab ou dalbaayo oo wax khayra dalbaayo labadaas nooc ayaa hijradu ku timaadaa qismiga koowaad oo ah cabsi wuxuu usii qaybsamaa lix qaybood qofku inuu u haajiro min daari alxarbi ilaa daari lislaam daarta gaalada ee dagaalku ka socdo oo islaamka lagula dagaalsan yahay inuunta ka haajiro daarta nabadgelyada islaamka u aado taas waa baaqi weligeedna ma harayso marka waxaa waaye ma aha midda ku gooday laa hijrata taasuma gelayso midda labaad waxa waaye maxaa yeele qofka meel kasta u islaam yahay inuu aadaa laga rabaa midda labaad waxa waaye qofka inuu aado alkhuruuju min ardi lbidcati qofka inuu dhulka bidcada ku badan tahay ka haajiro ee uu aado dhulka wanaagsane ee sunnada nabiga laga noolayhayo imaam maalik waxaa laga wariyay inuu yidhi laa yaxilu liaxadin an yuqiima biardin yusabu fiihi salaf qofka muslimkaa uma fiicna ma u xalaal ah inuu joogyo meel salafu saalix lagu caayayo salafu saalix meel lagu caayaayo midda saddexaad waxa waaye alkhuruuju min ardin yuqlabu calayhi alxaraam waxa waaye dhul ay aqlabkiisu waxa laga cunaayo ay xaaraan tahay maxaa yeelay fa ina dalabulxalaali fariidatun calaa kulli muslimin qofka inuu waxa xalaala dalbado waajibay ku tahay marka meeshaad joogtid waxaa laga isticmaalaa hadday xaaraan u badan yihiin inaad ka tagtidaa imaanayso marka haddaadan heli karin wax xalaalaadan heli karin midda afaraad waxa waaye alfiraaru min aladyati fi lbadani haddii jirkaada dhib soo gaarayo ama maalkaada dhib soo gaarayo taasu in la haajirana waa jirtaaho waxay lagu daysanaa nabigayna waatiwaatii ilahay watuu qur-aankiisa ku sheegay in nabi ibraahim markii dhibka loo geystay ee dabka lagu ridaayay inuu ilahay dartiis u haajiray ou yiri waqaala inii muhaajirun ilaa rabbiisa yahdiini ilahay xaggiisa ayaan muhaajiraa waatuu baytulquds soo aaday nabi muuse markii dhibka ay dhacday ee fircawn iyo uu ka baqay inay dilaan waa ka u cararay ee u carar dhulka madyan ou yidhi fakharaja minhaa khaayifan yataraqabu wuxuu ka baxay magaaladii fircown isagoo dhinacyada fiirfiirihayo oo isla maalgu dilaa marka haddii dhib kaaga imaahayo ayadana inaad baxdid waa kuu bannaan tahay ilan wasciga ilaah kuu siiyey midda shanaad waxa waaye alkhuruuju khowfan maradi haddii maha aad dhib ka cabsaysid jirka aad ka cabsaysid oo dhulkan waa dhul jiro badan dhulkan waa dhul jiro badan sida nabigeena alai slat salaam oo ugu maaragtay ogolaaday nimanka carniyiinta markay magaalada madiino xanuunkooda ku bateen inay meesha la yidhaha marjiga ay aadaan marka saasoo karta way ku bannaan tahay midda lixaad waxa waaye qofku inuu ka cararaayo maalkiisa hantiisa laga dhaco maalkiisa iyo hantiisa laga dhaco maxaa yeelay fa ina xurmata maali muslimi ka xurmati dami qofka muslimka dhiiggiisa sida uu xurmo u leeyahay ayaa maalkiisa maarata xurmo u leeyahay lixdaas marka waa waxa cabsida keenaa haddaan dhahno dalabka qofka khayraadka uu dalbaayo darteeda u haajiraan waxay u qaybiyaan culummadu ilaa toban qaybood qofka inuu diin inuu dartiisa u cabaxo iyo adduunya darteeda diinta markau aadaayo waxay yidhahdeen ilaa sagaal nooco kale ayadana waayo qofku inuu ka baxo maxaa la yidhahdaa safar ee uu isagoo cibro qaadahaayo ilaahay dartiis u baxo diinta kusoo cibro qaato tafakur u baxo waatuu ilahay qur-aankiisa ku yidhi awalam yasiiruu filardi fayanguruu kayfa kaana caqibatulidia min qabli midda labaad waxa waaye qofku inuu safarka xaj ka aado waxaa waay waxuu dalbow haaya sawaabuu dalbow haaya marka saddexaad waxaa waaye qofka inuu jihaad aado jihaadkaas marka qofka jannow ku dalbadow haaya iyo inuu jihaadnimo ku dhinto diinta islaamka kor u yeelo marka afaraad waxa waaye inuu qofka macaashkiisa u safro waxuu dalbayow haaya wuxuu ku noolaa lahay sida tijaarado kale iyo wax lamida way banaanta ayadana marka shanaad waxa waaye qofka inuu isagoo macaashkii wuxuu ku noolaala keliya ahayne inuu sii ribxuu faa'iido badan helo ee uu lacagtiisa kusii kasbado ayadana waa u bannaan tahay waatuu ilahay qur-aankiisa ku yidhi laysa calaykum junaxun an tabtaguu fadlan min rabbikum marka xajka la joogay dembi idinkuma aha inaad ilaahay fadligiisa iyo khayraadkiisa aada dalbatiin midda lixaad waxa waaye qofka inuu isagoo dalbaayo cilmi darteed u baxo waa sidii culimmadii hore o dhan lagu wada yaqiinay oo la rabo inaad u baxdid cilmi dartiis marka lixaad toddobaad waxa waaye qofka inuu aado maqaam shariif ah buqcooyin ama meelo barakaysan inuu aado sida maalan waxaad damacday inaad aada baytul quds oo kale soo saarado ood soo ziyaarasa ama aad aadid kacbada ilaahay ama aad aadid masaajidka nabiga iyo madiino iyo qabriga nabiga kulligood inaad aadid makaanadaasoo idin waxaa soo gelaya xadiidka nabiga u ahaa calai slaam laa tashidu rixaala ilaa ilaa alaaat masaajida saddex meelaan ahayn looma safro macnaa laysuguma kallifo waxaa kaleetoo midda sideedaada inuu qofka isleeyahay albaabada muslimiinta laga soo geli lahay wax ka waardiyey oo qofka dhufays aado taasuna waa kitaabadii kusoo arooreen waxaa kaletooda midda shagaalaada inuu qofka walaalkiisa ilaahay dartiisa usoo ziyaarahay qofku inuu ilaahay dartiisa walaalkiisa soo ziyaarahayo sidau nabigeena ala sl slam xadidka saxix muslimkaah laga wariyey ou nabiga yidhi alai slat slaam zaara rajulun akhan lahu fii qaryatin fa arsala allahu malakan calaa madrajatihi ilaahay nin ayaa walaalkiis wuxuu kasoo siyaartay meel tuulo ah ilaahay baa malag usoo diray markaasuu malagii kuwa u galay markaasu wuxuu ku yidhi ayna turiidu qaala markaasuu ninka wuxuu yidhi uriidu akhan lii fii hadi lqaryati nin walaalkeeya ayaan tuulada kusoo salaama markaasuu malagi wuxuu ku yidhi hal lahu calayka min nicmatin tu-addiiha ma waxbuu kugu leeyahay daynahood u geynaysaa markaasuu yihi laa ilaa ananii uxibuhu filaahi aniga wuxuu yidhi ilahay dartiisa u jeclaadow malagi muxuu ku yidhi fainii rasuulullahi ilayka biana allaha axabaka kama axbabtahu ilaahay baa iisoo kaa diray ilaahay baa ku jeclaaday sidaad nin kale ilahay dartiisa ugu jeclaatay marka taasoo kalena waxay keenaysaa in waxyaabaha maarata khayraadka hijrada waataan kasoo sheekaynayno laba qaybood ataan kasoo sheekaynay hijradii saddexaad waxa waaye inay qabaa-ilka usoo haajiraan meesha nabiga uu joogay iyagoo rabaan liyatacalamu sharaa'ic alislaami inay shareecada islaamka bartaan waa sidii xadiidka noo imaan doono maarta riyaal-saalixiin ku yeelay oo maarata ninka maarid ibnu xuraysa uu leeyahay annagoo labaatan nina ayaa nabiga u nimiday markaasaa nabiga bil dhan la joogna annagoo diintayni ka barahayno markuu nabiga dareemay inaan diintiina barannay ahalkeynina aan u ishtiyaaqnay waatuu nabiga yidhi naqda ee ahalkeena naqde diinta islaamka soo bara marka inay dadka asxaabta qabiilaadka waatay usoo haajiri jireen midda afraad waxa waaye inuu qofka soo islaamay intii nabiga noolaay ou maka ka soo islaamo ee uu nabiga intuu nool yahay gaaro ayadana waajib ay ahayd midda shanaad waxa waaye hijrada dhul gaala laga haajiro ee dhul muslim loo haajira taas marka waxa waaya imaam maawardi ayaa kitaabkiisa fiqiga wuxuu ku yidhi fa in saara lahu biha ahlan wacashiiratan wa amkanahu idhaara diinih lam yajuz lahu an yuhaajira liana almakaan aladii huwa fiihi qad saara daara alislaami wuxuu yidhi qofka meeshaas oo daaro kufrigaa ku dhashay haddii ahalkiisii joogo ama xaaskiisii joogo una bannaan tahay inuu diintiisa ku muujiyo ee uu ku soomi karo salaadiisa uu ku duka karo gabadha ay xijaabkeeda ku qaadan karto kitaabkiisa qur-aanka uu ku baran karo ilmihiisa uu ku bari karo meeshaas marka waxaa waaye inuu ka haajira waajib kuma ah mana bannaan maxaa yeele ma aha in la yidhaahdo meeshaan waxaa waaye diinta meesha laga haajiraya waa meesha diinta islaamka cariiri lagaa gelihay ee dhulkaan magac gaalo u leeyahay ma aha macnuhu inaad haajiraysa ma aha in loo haajiraya marka kaleetood waxaa waaye qofka muslimka ah inuu qof walaalkiisa ka haajiro ma bannaan taha ma bannaan ayadana maxaa yeele qofka muslimka hadduu qof walaalkiisa u caroodo saddex maalin keliyuu ka haajiri karaa saddex maalin keliya ayuu ka haajiri karaa wixii ka badan waa ka xaaraan wixii ka badan waa ka xaaraan ma u banaana marka xadiidka nabiga waatu yidhi alai slam qofka walaalkiis u carooda saddex maalmood ka badan yousan ka haajirin qofka walaalkiis salaanta ku bilaaba labadooda kii salaanta bilaabaana khayr badan marka taasuna ma banaana marka kaleetod waxaa waaye hijro kaleetod waxaa jirta khaasa oo ninka iyo xaaskiisu markay cawal isqabtaan inuu ninka markuu islaanta ka dareemo xoogaa dhilaho madaxtaaga wahjuruuhuna filmalaajica ilaah yidhi jiifka uga sii jeesta guriga adoon ka bix jiifka gabadha uga haajiro uga sii jeesta macnaha waxaa waaye waxaad tusinaysaa inaad ka caraysan tahay waxaad tusinaysaa inaad ka caraysan taho waa nooc min al adab camal ka mid a midda kale waxaa waaye hijrada inaad ka haajirtid wax allaal wixii ilaahay kaa reeb alhijratu waxa waaye maa naha allahu canhu waxa waaye inti la haajire midda ugu wanaagsana wax allaal wixii ilaahay kaa reebay inaad ka hartid wax allaal wixii ilaahay kaa reebay inaad ka haajirtid midaasuna darajo la gaaro ama maqaam la gaaro waa maqaamaadka midka ugu sarreeya marka haddaan kasoo tagno hijradii iyo saas uga soo tagno camalkaas waxay kutusaysaa sida nabigeena uu yidhi cala slaam inama alacmaalu biniyaati camalku wuxuu ku xiran yahay niyada wa inamaa likulli imri'in qof kasta waxaa u sugnaaday maa nawaa wuxuu niyaysto faman kaana qofkay ahaato hijratuhu sababta hijrada ku bixisay ilallahi wa rasuulihi ilaahay dartiisa rasuulkiisa hadday tahay fa hijratuhu sawaabta hijrada uu ka helaa ilallahi wa rasuulihi waman kaana qofkay ahaato hijratuhu lidunyaa yusiibuhaa adduunye uu helaayo aw imra'atin yankixuhaa gabar ou guursanaayo fa hijratuhu qofkaasu hijradiisa ama sawaabta uu ka helaayo waxa waaye ilaa maa haajara ilayhi midaas marka waxaa la yidhahdaa qofka sababta u haajiraayo hadday naqato inuu gabar guursado oo gabdhaha guursigeedu miyaysan kamid ahayn shareecada islaamka oo waxyaabaa ajarka laga helaayo waxaa jirtay xadiidkan qaybta labaad wuxuu khuseeyaa nin la dhihi jiray muhaajir umuqays oo asxaabta nabiga ka mid ahay ayaa magaalada maka joogay markaasoo wuxuu usoo haaji jiray madiino marka gabar layidhaha umuqays ayuu raba inuu guursado markaasaa cabdullahi bin mascuud ninkuu ka sheekayna wuxuu leeyahay ninka waxaan ku magacaabi jirnay muhaajir umuqays muhaajir umuqays marka nikaaxu sheegaalka madluubkaa oo in la aada ah way yihin maxaa marka ninkan kelmada loo yeehi waxa waaye ninkaanu anahu lam yakhruj fi daahiri laha marka hore haddau dhihi lahay gabadhaas inaan guursadaan usoo baxay thawaabuu ka heli lahay maxaa yeele nikaaxu ashirkii sidiisu thawaabu leeyahay laakiin suuraddii u bedelo wuxuu yidhi hijro ilahay dartiisan usoo baxay rasuulka dartiisa umana soo bixine waxau rabaa inuu gabar guursada darteed marka waxaa kugu bixiyey ayaa la fiirihaa ayadoo shaygaan shareecadu ku fiicnay haddoo isagoo iyo ka leexday shay kale ou doortay suuraddaas foosha xun leh waa waxaa la diidaa waxaad ka soo qaadaa adigoo yidhi waxaad ka soo qaadaa salaatuleyl uusan qofkaan caado ulahaajan ayaa qof uu jecel yahay culamaa u timid markaasu wuxuu isku kallifay inuu qofkaan si uu ku raaligareeyo ama u tusiyo inuu nin wanaagsan yahay ow salaatuleyl cawad isku kallifay salaada iyadoo awal ajir lahayd ayaa shaygaan ou u samaynaa suuraddan khadaacada darteeda ajirka ka baabiinaysa waxaa kaloo ka mid ahay xadiidka nabiga uu yidhi calai slat salaam cilmiga waa la ogyahay inuu khayr leeyahay lana barto lana aado laakiin ninka u barta liyubaahi bihi naasi ow yumaari bihi sufahaay inuu dadka kula doodo ama uu dadka maaragtay dabaallada ku hogaansado ama uu maaratay wax maal ku kasbado hadda waxay naqanaysaa cilmiga iyo shareecadii iyadoo wax fiican ahay ayuu niyadan xun ayaa waxay keenaysaa inuu qofka meel xun ku dhaco marka waxay naqanaysaa fa hijratu ilaa maa haajara ilayhi qofka waxa uu u haajira darteed waayo ilaan waxaan xunow isagu doortay ayaa intaasoo dhan ka baabiinayso calaa kulli xaal marka ilaahay baa xaqiiqada yaqaano alxadiidu thaani xadiidkii labaad mar weyn waa